xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa qarax lagula beegsaday magaalada muqdisho iyadoona khasaaro uu ka dhashay qaraxaas wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan lala egtay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka xildhibaanka ayaa ku socdaalayay agagaarka hotel dayax ee magaalada muqdisho waxaana uu qaraxa haleelay gaari u watay cusmaan maxamed dufle ayaa lagu magacaabaa xildhibaankan wuxuuna ka tirsan yahay golaha sheegta aqalka sare balse qaraxa waa uu ka badbaaday sida ay ilo gobjooga ah ku waramayaan qaar ka tirsan ilaaladii gaariga la saarnaa ayaa ku leeday qaraxa sida laga soo xigtay warbaahinta ku hadasha afka mujaahidiinta al-shabaab ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa gaaray halkaa iyagoona la tacaalay khasaarihii halkaa ka dhashay wuxuu imaanayaa xilli gobolada dalka qaar ay ka dhaceen weerar khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk iyo shisheeyaha